إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saakaha doolla qadaro aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah askarta maamulka hirshabeelle ayaa wiil yar ku dilay magaalada jowhar ee shabeellaha dhexe ku dhowaad soddon ruux oo kenyaana oo ku haftay biyo ayaa meydadkooda laga soo saaray webi ku yaala dalka kenya tiro askar burundiyees ah ayaa ku dhintay dagaal ka dhacay shabeellaha dhexe idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa baahisay dardaaranka dagaalyahankii labaad ee fuliyey mid ka mida weeraradii ka dhacay dhowaan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan mid ka mida beelaha dega gobolka shabeellaha hoose ayaa doortay nabadoon ku hogaamin doona ku dhaqanka shareecada islaamka toogasho wadareed dad badan lagu laayay ayaa ka dhacday galbeedka dalka mexico إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan askarta maamulka hirshabeelle ayaa wiil yar ku dilay magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe wararka naga soo gaaraya magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa tilmaamaya in askari ka tirsan askarta maamulka hirshabeelle ku sugan magaaladaas oo ku labisnaa dareeska ciidamadaas uu toogasho u geystay wiil yar wiil kala dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray cabdiraxmaan sheekh cismaan xundoy kaas oo ay goobjoogayaal ku sugnaa magaalada jowhar sheegeen in uu dilay moobeel uu doonayay inuu ka dhaco awgeed askariga dilka geystay ayaa la sheegay inuu goobta ka baxsaday wiilka yar oo ay dileen askarta maamulka hirshabeelle ayaa waxaa la sheegay inuu ka mid ahaa ardayda dhigata dugsiga hoose dhexe sheekh xasan barsani oo ku yaala gudaha magaaladaas waxaana maanta oo talaado ah lagu aasay magaalada jowhar sida aan xogta ku helnay ku dhowaad soddon ruux kenyaan ah oo ku haftay biyo ayaa meydadkooda laga soo saaray webi ku yaala dalka kenya maxamed ciise ayaa faahfaahinaya webi ku yaala wadanka kenya oo lagu magacaabo yalla ayaa ilaa iyo hadda waxaa laga helay sagaal iyo labaatan ruux oo meyd ah waxaana laga soo saaray webigan laba meyd oo dheeraad ah waxaa intaasi sii dheer in labadan meyd lagu arkay iyagoo afka iyo wejiga loogu duubay baac iyo dhar taliyaha saldhigga booliiska ee yalla ee waddankaasi kenya ayaa xaqiijiyey meydadka webiga laga soo saaray tan iyo bishii tobanaad ee sannadii hore qoysas badan ayaa aqoonsaday meydadka laga soo saaray webiga taasoo ugu dambeyn ay duugteen labadii meyd ee laga soo saaray webiga ayaa hadda la dhigay goobaha meydka la dhigo dadkan kenyaanka ah ee laga soo saarayo webiga ayaa siyaabo kala duwan ugu dhintay webiga waa mahadsan tahay maxamed ciise tira askar burundiyees ah ayaa ku dhintay dagaal ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sidoo kale tilmaamaya in ciidamada shisheeye ee ku sugan gobolkaas gaar ahaan kuwooda kasoo duulay dalka burundi uu dagaal ku dhex maray deegaan ka tirsan gobolkaas ciidamada burundiyeeska ah ayaa waxaay dirirta ku dhex martay xilli ay ku sugnaayeen xero ay ku leeyihiin deegaanka hanshiikh oo dhacda duleedka degmada balcad sida aan wararka ku helnay dagaalka waxa uu yimid ka gadaal markii askari burundiyees ah uu toogasho ku dilay saddex askari oo ka mid a saaxiibadiisa intaas ka gadaal waxaa toogasho lagu dilay askarigii toogashada geystay meydadka askarta burundiyeeska ah ayaa waxaa qaaday diyaarad waxaa xusid mudan in xerada ay dirirtu ka dhacday ay ku sugan yihiin ciidamada burundi oo horey u qabsaday dab xooggan kaasoo sababay dhimashada toddobiiyo labaatan askari oo burundiyees ah iyo dhaawacyada labaatan kale idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa baahisay dardaaranka dagaalyahankii labaad ee fuliyey mid ka mid a weeraradii ka dhacay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan zakariya cumar ayaa ka waramaya naftii hure maxamed nuur aadam cali oo ka soo jeeda beesha dabareh ayaa waxa uu ka mid ahaa raggii fuliyey weeraradii ruxay magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan naftii hurahan ayaa ka hor inta uusan u dhaqaaqin weerarka waxa uu ka tegay fariimo muhiim ah moxamed ayaa fariinta ugu horraysa waxa uu u dirayaa dadka muslimiinta ah ee ka fadhiya halganka lagula jiro shisheeyaha iyo kaaliyaashooda soomaalida ah isagoona ugu baaqay inay ka qayb qaataan muslimiinta marka waxaan ugu baaqay inay jihaadka ilaahi subxana wataala diintiisa ay difacaan allah subxaana watacaala wuxuu yidhi katuu calaykum alqitaalu huwa kirlug alla subxaana watacaala wuxuu nagu waajibiyey dagaal oo nafta ka raadsanaysa naftaas marka ma jecel meel oo waxawaaye maarata kheyr yaalo iyo meel ilaahi subxana wataala rala heshiis laga helayo nafta ma jecel marka dadka muslimiinta waxaan leeyahay jihaadkaas oo aada ilaahi subxana watacaala diintiisa difaac gaalada waxawaaye maanta wax kale laskuma dhici kara in waxawaaye ay jihaad la aado maahin wax kale maanta gaalada laska dhici kara ma jiro in laba booqo meelaha lagu mudaharaado waxawaaye warbaahinta laga qaaliyo gaalada waxaa iskaga dhicina in waxawaaye qoriga la qaato seefta la qaato bombada la qaato gaalada iskaga dhicina dhanka kale naftii hurahan ayaa waxa uu fariin muhiim ah kaga tagay ragga mujaahidiinta ah islamarkaana halganka kula jira shisheeyaha kala duwan ee duulaanka kusoo qaaday dalka muslim walaalaha mujaahidiinta ah waxaan u dardaarmayaa allah subxaana watacaala dartiis inay u sabraan ribaadka inay ku sabraan dhibaatada jihaadka kusoo gaaraysa haddaa noqon laheed gaajo haddaa noqon laheed waxawaaye maaragtay masiiro hadii noqon laheed wax kasta inay waxawaaye ku sabraan ilaahay subxaana watacaala daraadiisna inay u sabraan u dardaarma jihaadka maanta sabar ayaa rabaa gaalada iyo gaalnimo ay ku sabrayaan waxawaaye iyagoo maanta gaalo ah oo maanta ilaahay diintiisa ay la dagaalsan yihiin oo maanta ilaahay agtiisa waxba aad ka rajaynayn ayaa maanta ifooysadaas ay ka sabrayaan oo waxa waaye godadkooda ka xaarayaan waxaa u sabrayaan waa kale midda kufriga inaad kor noqoto wax kale uma sabrayaan adigoo mujaahid ah oo ilaahay subxaana watacaala balanqaadkiisa qiisan tahay oo ilaahay subxaana watacaala jinnadiis rajaynayso oo ilaahay subxaana watacaala raallahashidiis rajaynayso kuu dardaarma inay jihaadkaas ku sawarto ugu dambayntii maxamed nuur aadam waxa uu fariin lahjad kulul ah u diray shisheeyaha iyo kaaliyaashooda isagoona ugu baaqay kuwa shisheeye kalkaalka ah inay ka toobadkeenaan falka ay ku dhaceen ka hor inta aysan haleelin rasaasta mujaahidiinta gaalada murtadiinta ah maanta waxaa waaye ummadooda baabicinayaan waxaan ugu baaqaa ogolaan in ilaahay subxaana watacaala u towba keenaan waxaan u bandhigayaa towba ayaa u bandhigaa maanta inaan la dagaalamo gaaladaas aan lahayn waxaa noogu kheyr badan inay towba keenaan ay muslimiin wada noqon anaga dhan allah subxaana watacaala isla wada caawina ayaa noogu kheyr badan ama haddaad diidan soomaa walaalo badan ayay fariin idiin direen waxawaaye waa ka dhigahaya ku laabateen fariinta idin diraya waxawaaye gaaloy maanta haddaa wax kasta aad sheegtaan wax kasta aad samaysaan anagu kitaabka ilaahay wax aan ahayn dalkan laguma xukumaa insha allahu tacaala dastuur baadil ah allah subxana wataala raalika ahayn wadankan laguma xukumaa insha allah weerarkii magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan islamarkaana ay fuliyeen rag ka tirsan naftadhuriyaasha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa khasaare ba-an lagu gaarsiiyey dowladda federaalka iyo maamulka hirshabeelle iyadoona weerarkaasi ay ku nafwaayeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka askar iyo xubno kale oo muhiim u ahaa maamulka hirshabeelle mid ka mid a beelaha dega gobolka shabeellaha hoose ayaa doortay nabadoon ku hogaamin doona ku dhaqanka shareecada islaamka haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya munaasabadan oo ka dhacday deegaan hoostaga degmada afgooye ayay nabadoon cusub ku dooratay beesha gorgaarte xaflad ay kasoo qayb galeen marti sharaf kala duwan ayay beeshu kaga dhawaaqday inay nabadoon u dooratay ismaaciil xaaji axmed oo ku hogaamin doona diinta islaamka ugu horeyn mid ka mid a dadkii soo xaadiray munaasabadda ayaa ka warramay ujeedka xafladda iyo ciddii kasoo qayb gashay waxaa kasoo qayb galanay maanta xaflad lagu caleema saaraayo nabadoon gorgaate magaciisu oo yahay ismaaciil xaaji axmedey sheekh awalan ilaahay ama haddaas iskale inaan caleem saarno maanta ismaaciil liannahu waxay ka soo aroortay min zamani rasuul ilaa hada alyowm waa wax ku banaan diinta islaamka inaa nabadoon la sameeyo annagoo ah beesha gorgaate waxaa noo soo xaadiray beelal badan ay ka mid yihiin abgaal jajaale wacdaan awargidir iyo walaal cali intaasaa noo timid ayagoo kasoo qayb galayaan ajiibka ayna ajiibeen weydiinta aan weydinay inay kasoo qayb galaan xafladaas qaar ka mid a nabadoonadii kasoo qayb galay ayaa kelimaad bogaadina ka jeediyey munaasabadda magacayga cabdi- cabdirasaaq axmed cabdi baa la yidhahdaa nabadoonka beesha abgaan qalsaan waciislan ah aad baan u taageersannahay xafladda dhacday xaflad aad u wanaagsan oo xarikiya oo xaflad yani mid maslaha ugu dhawaayo waaye aadaan ugu faraxsannahay waana soo dhaweynaynaa insha allah nabadoon xuseen mowrdow maxamed oo ah nabadoon wacdaan oo degmada afgoye waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay walaalkeena islaamka ah oo caleema maanta la caleemo saaraya alxamdulilah shukru waxaan jecelnahay xilka inaad ilaahay olo qaado annagana waa ku garab joognaa insha allah waana la shaqeynaynaa mid ka mid a abwaanadii xafladda joogay ayaa jeediyey gabay kooban siin waa qoreen dhigan waa khayr sidaa laga sheegi shafeecana waa jirtaa sidoo nabiga noo sheegi ilaahayga shabaab naga dhigaya ku shukriyahaynaa naagaha sokaa loo geliyey inda shareerkooda ilaahayga shabaab naga dhigaya ku shukriyahaynaa shaydaankii waa la dili kuwaan jidka la shaandheeyey cunugtii sharuufley oo shufta la dhacay ilaahayga shabaab naga dhigaya ku shukriyahaynaa sii xuseenkii waa laga tegey naagihii suxleehay ilaahayga shabaab naga dhigaya ku shukriyahaynaa ugu dambayntii waxaa kelimad jeediyey nabadoon ismaaciil xaaji oo ah nabadoonka la doortay bismillahi wasalaatu wasalaamu cala rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam anigoo ah ismaaciil xaaji nabadoon ismaaciil xaaji axmed kana dhashtay beesha gurbaate maanta waxaa lagu caleema saaray tuulooyin de- degmada afgoye gaar ahaan tuulada alifow ummadda meesha joogtana waxaan rabaa haddii ilaha ilah insha allah si cadaalad ku jirta ugu shaqeeyo rag badanaa hortay soo shaqeeyey adna haddii ilaha ilah insha allah raggaas inay ka fiicnaado maalin inaan ka hoos marama rabo dadkayga iyo diinteyda afar lacagta inaan u taagnaada raba haddii ilaha ilah insha allah nabadoonka kale aan la shaqeeyo waxaa soo badanaya beelaha ku dhaqan walaayaadka islaamiga ah ee dooranaya ugaasyo ama nabadoonno ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka warkan dhegaystayaal saaka wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan toogasho wadareed dad badan lagu laayay ayaa ka dhacday galbeedka dalka mexico wararka ka imaanaya dalka mexico ee dhaca waqooyiga ameerika ayaa tilmaamaya in dablay hubaysan oo loo malaynayo inay koox gaangiisa ah yihiin ayaa waxa ay weerar dad badan lagu laayay ka geysteen goob ku taala galbeedka waddankaas weerarka ayaa ka dhacay magaalada las tinjas ee gobolka mijukan halkaas oo ay ka jirtay munaasabad tartan ah oo ay u soo daawasho tageen dad badan waxaana ka dhashay weerar ka khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sida ay sheegeen dad goobjoogaal ah dablayda hubaysan ee weerarka soo qaaday ayaa rasaas aan loo meel dayin waxay la dhaceen dadkii ku sugnaa goobta taasoo sababtay inay dhintaan ugu yaraan labaatan ruux halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasoo dhaawacyadooda loo qaaday goobaha caafimaadka mas-uuliyiinta mexico ayaa sheegay in toddobiyo toban ka mid a dadka dhintay ay rag ahaayeen halka saddexda kalena ay yihiin dumar waxaana ay dhacdadan ku tilmaamay inay tahay mid ka mid a toogasho wadareedyadii ugu xumaa ee dalkaas ka dhaca gobolka mijukan oo halka ay toogashada ka dhacday ayaa waxaa ku xoogan maafiyada waxaana inta badan ka dhaca iska horimaadyo ku dhex mara kooxahaas kuwaasoo ay ka dhashaan khasaarooyin baaxad leh warkii subaxnimo oo dhegaystayaal saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa